bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulantafayla khiyaaray ka dhowaada qodobada warkan hamiiname idaacadda warsanghanshaanka ubingeesiinhayta maamulka degmada qasadheer ee gobolka baayaweyba use ku hadalay xaalada guteegan degmadaas maamulka koonfur galbeedyo weyba use deeq daawe ee deersiyey degmada berdaal ee gobolka baaya walgorodka kanool puntland yoweybayo subin uun ku hadaleena ciidanka dherfanga hay-adda qaramada midoobay yoweyba maalinba maalintii ee wara ku saarahaytee abaarta sii gooystahaydee ku jarta soomaaliya akhbaaraadka banaanka dhugun sidayaal hamiinamaadan idaacadda walson singhayton weyba ku mid ahaa rabshado dhexmari taageerayaalka ordegan iyo booliiska hollanda qaraxyo kudheen caasimada suuri iyo weliba habaal wadareedyo lagu helay muusil baaliye
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiin faydha dhugunsidayaal mar kale hamiinama xadaa wasaneynaha gala hayta taarigdan iyo ka eedanta tum i lamada bili saddexaad maarsa sanadka lamada kun tum iyo todobada ka dhowaada warkiyo fisanga maamulka koonfur galbeed soomaaliya weybayo deeqdaawe deersiyeena degmada berdaal ee gobolka baay meelasoo ku teegana codorka shubunbiyoodka oo tiradad ee anka amuudeen meelasi saas oo kale tiradade oon jiifan isbitaalka degmada berdaala faahfaahinta warkan way banin hayta zahro suleymaan mukhtaara
wasaaradda caafimaadka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya deeqdaab ee weybaye deersiday degmada bardaale ee gobolka baay wayna markiiya degmada bardaale iyo deerti iyo bilowta intii ay aruurida dadka la jiifaan cudurka shubanbiyoodka ee ku noolaya degmada bardaale ee gobolka baay agaasimaha wasaaradda caafimaadka isaaq maxamuud mursal isaaq fanax iyo ku werbi dhibaatada usukahaayo cudurka shubanbiyoodka shacabka ku nool degmada bardaale
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed shalay taariikhda markii sagaalhayti weli hadeertay magaalada berdaal ee gobolka baay iyadoo ujeeddadaasna atay in tilankuur gala xaaladda dadka shubanbiyoodka harrididii oo markaasay ka nool deegaankun iyo deegaanada hoos kooyow intaba runtii markii inta koyni wali id niingalay murug oo ti un hakabani kuwiin walin koyni dad oo banaanka deedsan oo duurkun isan aragaasan mayla raayuse waana quruxdii ama mayla raayuse iriidii iyo meelhooy iyo galaayan an lahayna cudurkiina sakulol an haaye islamar ahaantii nadaafadda deegaanka lan hakameeyo korna iyadoo milan intaas oo tiro oo dad ee oo dhibaataysan unanka koyni ujeeddadaas marka unankoyni iyo isla galabnimadii ka dhaqaaqnay wali ka guulaysanay ilaahayna ka mahadsanya inuuna dadkii n helna meel oo markaas macquule aho oo dhismo fayle laka hanaanay kor dadkaasay dhammaantiyo wali inta hadda ku rorahayne oo intii bukaanadii unantanka koyni walin lan guuriyahayahe c t c oo lanka tirgari ee magaalada gudaashe eh oo le maylarahay standardkii lanka tirgalay musqulooshe biyooshe iyo maylarahays qiibii lah ku galay qiibo laku bahay intaba dadka rorahayna shaqada unanka jarna waliba waahay in dadkan maylarahays laku badbaaday dhibaatada waan la hakamay cudurka shubanbiyoodka dhimashadana lan yaraay deegaankun wali laka hanaanayay dadku kooyen tuulooyin badan oo kumadayin walag iyo dooramar iyo tuulooyin kale maylarahays ilaa iyo meeleeraw sarmaandheer intaba maylarahays dadsi inta laka hanaanayahay wali eed unku maylarahayiso unku cudur daaradaane intii maylarahays walaagnibadadeeno una meel kasta mar kasta helninibaahini inkooyo korna laakiin wali ku shaqeeyahayna lamadun beri intii korlanqaada xaaladda idayga caafimaad gaar ahaan dadka cudurka shubanbiyoodka halaali intii walku qabana idan maasintiin degmada bardaale ee gobolka baay iyo hadduwa indhimadeena inku badan labaatan qof qaar ku midan iyo liildaryin cudurka shubanbiyoodka dhinaga kalena maamulka degmada qasadheer ee gobolka baayo weyba usuna ku hadalay xaalada ku jarta degmadaas gureed markii maamulkuusu sheegay intay cudurka shubanbiyoodka degmadaas isuuna ku teeganta waa ku faysal dhaay xuseen oo faahfaahinta warkaadnin haya degmada qasadheer ee gobolka baay ee weliba ku jartay xaalad maalun ciidan dorong waana shacabka degmada qasaadheer dabarjar hoggaanso ka haya cudurka shubanbiyoodka oo sade meymeydaas inka dhimadeen haano kanyahatil iildaranyin yaasiin maxamed axmed webwa xisaabiyaha ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed ee degmada qasaadheer waa inuu isiin ku waramay xaaladda cudurka shubanbiyoodka meelihii hata marahdi degmadaasay niyanaa horte helada kuleelaha sidiisba shumanbiyoodka dhigi jari laakiin dhase dheer afartan iyo toddoba sano jar ana wan wayna kuma qonaaye muddo lix bilood ee mar marna sagaal bilood waa kuma qonaaye ilaa heer dusisara kasa dheeri ilaa burburka una kasa dheer weligay ina manta kasa dheer oo shumanbiyood noocon qeyb ku dhiyaaw hormaay marna haddii toddobaadku horaantiis maalinta lix toba haddii dhimashada sidee meeshalay igeesa laakiin haddii m c h haddaan keleedaa m c h ka hamari labaatan iyo lama qof ayaa lihda oo marab kun iyo maalintu masheen labaatan in lama qof oo bukaanka rigi ayaa lih geeg walma ka dhiman qasadheer gudaad toddobaadki haddii hagudinaysa mun iyo toddoba qofa ka dhiman tiro labaatan iyo shan kana ladiifan laakiin may buahan dad oo la daaweeyahay niyahaw cudurkan waktigiisu haddii qasadheer ka bilaawadi ilaa iyo hadda may balikurooge saddex iyo labaatan maalmood w h o iyo may hakudeerayni kaleebooyin hooras daaweyn hakudeerti oo lakasheeni flight helicopter e oo u n ka leeyi haddii m c h ka haan yaalan may balukusheene dhaar meella raw el aabey toddoba kilometer koonfur galbeed kukutoosan maarane kukutoosan lasadheera way buwaaha buulagomor el aabey lagufuurar sarte
yaasiin maxamed oo hadajeywed iyo weliba su dawladdu sanka baaqay intii ha aawiyaan dadka iyo mas-uulkan ayng ay hortaka noolan xaalad eedan adaga dabagal isuu biyaano ummado walan ka badan iyo mas-uul yaaman iyo la warsaday iyo waa deersiifade biyo kase dheera may buwa saddex eel oo biyoshu harakadka aalas yallata biyo malanka baahan marka hahaydii iyo maarne hay-adaho hay-ada samafalkan ini may ba ku codsadaane gargaar oo maarane horle maarane anfadiyaan degmada kase dheere maarane mas-uuliyiinta dawladda koonfur galbeedna eelgaar ee kafiiriyaan waliyohan diraan galka suubiya walaa may bua horta maamulka degmada yaala sadeeg aylandaata dirawo markii arday oo meel oo wal wal cibacadoon walnuku dheeguwayni walqayladaan ee oo lahadirin meelo ku dheeguwayni may ku danqedayin bulshada dhibkaha isaalkarti yaasiin waay cudurka shiimbiyoodka deegaanada gobolka baayo weli baan ka dhamaday ku dhawaad boqol qof oo inaska jiraan dadweyn iyo awlaada walgorodka ku nool deegaanada puntland iyo waybayo si kulan ku hadaleedna ciidamada dhirfan oo lagu wareegeen qaybo kumid ee garooba haana kumida walgorodka ku nool deegaanada maamul goboleedka puntland oo la hadaleen warbaahinta iyo si kulan ku hadaleen ammaan xumadaha ka korortay magaalada garoowe saas oo kale ciidamo hubaysan oo lagu wareegeen kantaroolka magaalada garoowe maadaama garoob yeeta meelalan ku armiyo maamulka puntland walgorodka waybayo sheegan hanti ciidamada qoobsadeen qaybo kumid ee deegaanada maamulka puntland antio jiraan kooxo gadaal kuriyahaya islamarkaadna qaarsho iyo oon ku muqanayna mushaara waybayo oonka baaqana ciidamada antio ku baha meelayo lagu wareegan islamarkaadniyo roojaan gadoodka odayaalkan oo kulanku weedhadan garoobiya saas oo kale hoosta ku xariiqan anti eeta walnaka xumaad anti ciidankii lanka tiragale intiyo amniga sugan antio xiliganka dhaqaqan falal amniga kubasanga waxaan ka hadlahayaa maanta masiirka taagan garoowe oo meelka dhac ah oo wadagoynta ah ma ahan mid reer leeyahay waddadu kaaliya muslim baa mara waa qofkii maanta waddadaa fadhiistaa oo waxa weeye waa xawtal dariiq waa burburin dalka iyo dadka waa wakhti adag oo maanta kii hadda waddada anyar sii joogaa uusan noolaanayn waxaan u leenahay qolada dawla ciidanka oo meesha fadhiya dadkaad ka dhalateen illa kamidna imaan waxa waxaysanaysaan waa hooyooyinkiin iyo aabihiin iyo gurigiin iyo magaaladiin iyo dalkiinni waxaad hor soogsadee burburinaysaan waxaan ka hadlayaa waxaan joogaa magaalada garoowe casuumadda puntland baan dhex jooga sida la og yahay maalin dhoweyd baarlamaankii baa la qabsaday xaruntiisii ciidan gaalkacya ka yimi aanu furinta ku ogeyn oo ciidanka iyagii oo ciidankii puntland oo ammaanka loo diray baa qabsaday haddana waxaa la haystaa magaalada qayb ka mida oo kantarooladii iyo wixii shaqa kama socoto ummadiina waa xaniban tahay waa la dhibaateeyey waxaan leenahay arrintaas oo ka hadlaynaa ha laga daayo sidaas ciddii haatan la tuhmayo oo diraysana waxaan dareemaynaa in cidi hadba kelida far kaga mudayso ciidamada ama wasiirkii hadla ama magaalooyinka puntland iyo wayba maalmoon haayanahaana ku dhiyaayeen dilal xalay hayti markii suuq weyn ee magaalada gaalkacyo la kadiri bilaamay ganacsata hayti sida wararkii sheegahayan sida wararka sheegahayanna bilaamay taasiye naftiya waybaya kuwaitay afar kun shilin soomaali oo yandidi askari ku tarsanaa ciidan qaaday anshuuraadka mana emarkin ku horeyti askar ku tartan puntland oo suuqu weyn gaalkacyo uu sadil ku jeysada weli warkii haminamiyo dhawoon sidyaalka guda jarna hay-adda qaramada midooba iyo wayba maalinba maalintii ee warho ku saarahaytee abaaroo sii hogeystahaytee ku jarta soomaaliya abaarogongwing ee ku jiran guud ahaan dalka soomaaliya way bayaatato ha bilaawatay sanadkii lamada kun tumilitii uun hadhaafni way bana abaarta kasii fiday qaybo badan oo soomaali ku mid ee dadkii xoolodhaqatadii beeralayda ee kanoolayang adablaga way bayahaan roorena magaalooyinka weyn si oo walaalashoon ku helaan gargaar bani-aadanima abaartan ku deegan soomaaliya way bayaqaylo af ka furtay hay-adda qaramada midooben qaabilsan dhinaga bani-aadanimada maruse ku hadalaya madaga howlo bani-aadanimada ee qaramada midoobey abaaro ku jiran soomaaliya way bows sheegay anti abaarta ku jirta soomaaliya intiya saameyn kuwalati kala bar dadka soomaaliyeed islamarkaana qaarsho iyo la iltarinyang macluul eedan weynga madaga howlo bani-aadanimada ee qaramada midoobayaan sheegay golo ammaankae qaramada midoobe inti dadka soomaaliyeed dhidhibi laba milyaanyo u baahanyeen kaalmo bani-aadanimaa saasoo kale bawse tilmaamay intii oo jiran dad badan oo xiligan la ildoran oon i baahaa madaga howlo bani-aadanimada ee qaramada midoobeeye qaybo badan oo kumid ee soomaaliya bawse ka sheegay anti weli oo gacanta ka hayaan al-shabaab islamarkaadna iyo adagta anti la deersiyay gargaara What I saw and heard during my visit to Somalia was distressing. Women and children walked for more than what I weliba saw hadda and soomaali heard ku during my jiray visit abaartan to ku daranay Somalia was taasoon distressing.
han raabtay Women and iyaalka children saameyn weyn walked ku more than weelatay half oon the hadan population.
miskimid shacabka 6.2 haysata million abaaraa people dhibdhibe need dhamo oo humanitarian and dadaya weliba protection hadda assistance, baahanyiin including gargaar 2.9 biniaadanimo iyo million who caawimaad are at risk.
iyo oona la ka darawa lama Large dhibo parts of shaqaal oo southern and hadda central halis ku Somalia jiran haddii remain laan under the deerna control gargaar or influence of biniaadanimo Al-Shabaab.
taasoon haddii And security roogaga situation koonfurta is iyo volatile.
bartamo soomaaliya Last year, meelayso inta some badan combatants gacantanka jarka Al-Shabaab, ururka al-shabaab government forces meelasayna and other oona militia jeero korna also gargaar continue to biniaadanimo block major taasoona la xiriirta supply arrimo ammaana routes to ee town.
sanadkii la It dhaafay is tiro critical deerasa that todoba Amisom boqol iyo and lixdan oo Somali ciidamo forces al-shabaab iyo secure weliba iyona vital xidhiidana road access meelooyin ku to darnayd enable ee abaarta the current saameynta ku indicators weelid mirror the iyona tragic ciidamo iyo picture kooxo of kala iyo 2011 when taabacsan Somalia iyo last suffered dowladana famine.
iyo meelasay ka dhex marayeen It should be dagaala to be isku clear, adagta haddanta ciidamada we amisom can iyo haan dowlad iyo reverse sii the wadaan famine dagaalkii oo in kala Somalia.
jiran al-shabaab sabab We have a iyota committed, dadka u secure, haysta vital road abaarta marka access la to fiiriyay enable abaartan ku the current daranayd ee indicators mirror soomaaliya the tragic xiliyadii lamada picture kun of 2011 taasoona when Somalia haystay lost middan ku suffered daranayd famine.
abada And balse it should be dagaalka noted, sii to be wadaana clear, dagaalka soona kala we jarna can gurmashada avert dadka a abaarta famine in saameeytay Somalia, avert a famine in Somalia. We have a committed horeye qaramada midoobay qaybta bani-aadanimada way baayee sheeganaa haddii dadka saameeytay abaartan hanin gurmana antiya nagadaasato ebed aan kudhiina abaartan oo kale soomaaliya maadaama hadda abaartiyoo la il daranyeen dad soomaaliyeed u diirayaan lidhibi laba milyan oo qof meel warkaasi ugu koo yahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo isku dhiyiga ciidamada booliiska ka horseedan rabshada ee dalka Netherlands iyo banaanbaxyo dhigayaan way baa ka dhex maray magaalada Rotterdam xilli muranka diblomaasiyadeed uu sandhaxay Turkiga iyo Netherlands iyo si hogeysada hayta Netherlands iyo musaafiridii wasiirka arrimo qoyska ee Turkiga Fatma Bintusayana booliiska way bayo xoog ka shal dugdeena qiyaastii kun qof oo aan iska baxeen banaanka hore ee qunsuliyadda Turkiga kaleeta magaaladaas wasiirka arrimaha qoyska ee Turkiga bilaamay talaka magaca Fatma Bitul Sayan jefadaas intii taageero aan weydida aftida lan qaadahay dastuurka dalkaas bartamo biladanba aftidan yeel lafadaha intii dastuurka isbedelan ka sameeyay si abu dheeraad ee lansi madawiinaga dowladda Netherlands ee sheegay tantihan isbahow kuna uun ee iyo xiisada ku dhex abuur korta dalshe oo hadda aan iska diyaari hayta doorasho guuda fatima bitul sayan iyo dareerka dhinaga dhulke kasaartii magaaladaas iyo oo rajeysa intii ku qayb gala hanisbanbahow siyaasadeed oo taageero lanku weydiayay dadka asal ahaan turkiga ee balse haysada dhalashada netherlands habahaata way baalandiiday intii gudo angala qonsuliyadda turkiga ee kalata magaaladaas fatima yee way baayee booliiska dalkaas jeetay xuduuda netherlands iyo la wadaagaas jarmarka siyoon xaqii sida uu saxaqayji ra-iisul wasaaraha netherlands dad deerayan afartan qof iyo ka dhamatay lama qarax oo ku dhacay caasimada dalka suuriya ee Dimashq qaraxyadan way baa ku dhiyana meel aan ku dheerayna qabuuro taariikhi ah oo ku yaala caasimadaas meel la weerariyo way baa ku yaala xawaalo iyo leeyin shiicada dalkaas wararka qaarna way bay sheegahayna inta qaraxyada la fiirsay dad dad siyaaradayan xawaalagogaas ilaa hadda ma og idda ku dambeeytay war ilaa hadda ma og idda ku dambeeytay weeraradan haba hadda way badalkaas ku dagaal dagaalamahayo kooxodan isku weerarsa dowladda islaamiga oo iyana qaraxyo hore ku jeysadayda dalka suuriya weerarkan hadda dhiiye ha ka beegmaya oo magaalada jeneefa iyo ha ka dhammaaday wadahadallada nabadda ee suuriya ee lafadaha inta lagu dera hal nabadeed oo laha ka afjarow xiisada ku teegaan suuriya warkii kisinkula dareertan dhugun sidayaal hamiinamaada idaacadda warsan ee magaalada baydhabo taninkagi warkan aana shur ismaaciil axmed heesiin la dareer siyaasi cali qayli oona farsameeyay dhugun sidayaal intii warkanka lamid ee reedinku kulamaana way bas ingu tabaana sidaas iyo nabadgelyo